guddiyadan madaxweyne guddoomiye maadaama aan sir lagu dhisin oo aan lagu dhisin golaha wasiirada dhexdiisa iyo wasiirka iyo wasaaradda dhexdeeda oo loo dhisay si babliga aniga waxaan aaminsanahay keliya ma aha maamul goboleedyada laakiin waxaan aaminsanahay dhammaan dadka soomaaliyeedna in lagala tasho maamul goboleedyada dadka soomaaliyeed xataa in lagala tashtaan aaminsanahay cid ra'yi noo soo jeedisay oo tiri sidaas iyo sidaas ka bedela oon diidnana ma jirto intaas waxaa dheer maamul goboleedyada gadaal markii ay arrintu iska bedasho waa kays kale laakiin la tashiya la yidhi ma qeexnana la tashigu la tashigu wuxuu noqon karaa telephone conversation in lagu waco la yidhaahdo arrintaasaa socota waxay raalli ahaado arrintaasaa socota ee ra'yigiina ka dhiibta marka aniga waxaan qabaa mudanu guddoomiye maadaama issuegan oo public ahay shibto waxaa la yidhaahdaa raalli ay ka tahay fiqiga markii oo la akrin jiray marka taas waxaan isleeyahay mudanu guddoomiye waa la maray procedureki loogu talagalay dadka soomaaliyeed oo dhanna waa laga talageliyey